halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo afrikada bari iyadoo taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ah ee v o a somaly com aad nagala socon kartaan
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti toddobylabaatanka bisha sebtembar sannadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda habeennimo waxaa ka mida golaha sare ee muslimiinta kenya oo ka soo horjeestay go'aanka ay dowladda kenya ku xirtay mid ka mida madarasooyinka laga barto diinta islaamka oo ku yaala duleedka magaalada nairobi wax muslimiintu ay qaadan karaan maaha muslim haddii wax la sheegayo cidda ay ku tusintayayaa dowlada ayadaa garan karaa habka loo qadan karo laakiin ma aanidin madarasooyinka hadda maan xadaynaa ama masaajidda maxdaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka golaha sare ee muslimiinta dalka kenya cabdulaahi cusmaan siraad waxaadna ku maqli doontaan waraysi qaybaha dambe idaacadeenna waxaa kaloon idiin haynaa dhegaystayaal waan kala duwannahay ama annagoo kala duwanaan wada soconaynaa wada shaqaynaynaa ama kala duwanaanshahaasi waxaan ku dhammaystiraynaa dhaqanka soomaaliga ee suuban iyo xeerarka dalkeennu maanta uu leeyahay intii ee suurtagala inaan isticmaalno haddii aan leeyahay kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya oo marti ku ah barnaamijkeenna martida mikrofonka oo ka hadlaya arrimo badan oo ay ku jiraan kala duwanaansho u dhexeeya isaga iyo ra-iisul wasaarihiisa barnaamijka caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa lacag gaaraysa laba malyan oo dollar waxa ay duldhigtay hogaamiyaha cusub ee ururka al-shabaab axmed cumar abuu cubayda cabdiraxmaan maxamuud tuur yare madaxa hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in hay-addu ay hal milyan oo dollar siinayso qofkii ama kooxdii keenta xog sirdoona oo lagu khaarajinayo hogaamiyaha cusub ee al-shabaab tuur yare ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale ay ballan qaadayaan in laba milyan oo dollar la siinayo qofkii soo sheega xogta ku saabsan sababta in lasoo qabto hogaamiyaha al-shabaab si cadaaladda loo horkeeno dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa iyaguna shalay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose dhagax waxa ay ku dileen haweeney soomaaliya oo soddon iyo saddex jir ah oo iyadu ururkaasi ay ku eedeeyeen inay gogol dhaaf samaysay
koox la socota xaaladda siiriya ayaa sheegtay in duqaymo cirka ah oo ay u eg tahay inay fuliyeen ciidamada isbahaysiga uu maraykanku horkacayo laga helay bara ay leedahay kooxda daacish maanta oo sabti ah gudaha dalka siiriya kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee siiriya ee fadhigeedu yahay magaalada london ee dalka britain ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada isbahaystay ay duqeymo xoogan u geysteen saldhigga ugu weyn daacish siiriya ee ku yaala gobolka alebo meel ku dhow jaamacadda al-itixaad kooxdan ayaa sheegtay in qaraxiyo waaweyn oo ilaa iyo kow iyo soddon gaaraya la maqlayay lagana maqlay degaanka raqa oo ah dhul ay ku xoogan yihiin taageerayaal badanna ay ku leeyihiin maleeshiyaadka daacish khasaare nafeed oo ay duqayntan geysatay ayaa lasoo warinayaa kooxdan arrimaha siiriya isha ku haysa ayaa sidoo kale sheegtay in duqaymo kale oo cirka ah ay ka dhaceen goobo ku yaala bariga magaalada saxaraha ku taala ee bilmar gobolka xomis maanta oo sabti ah
booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa xiray tiradada oo arday mudaaharaadaya ah kuwaasoo ku sugnaa xarunta dowladda booliiska ayaa waxay isku dhaceen marar badan boqolaal qof oo mudaaharaadaya kuwaasoo si xooga kusoo dhaafay albaabka ammaankooda aadka loo ilaaliyo si ay u galaan afaafka hore ee barxadda weyn oo ay ku yaalaan dhismayaasha dowladdu ay leedahay booliiska ayaa waxay isticmaalayeen basbaaska dadka ilmada looga buuxiyo ama looga keeno sabtida maanta si ay u kala eriyaan mudaaharaadayaasha kuwaasoo diidanaa in goobtan ay ka tagaan waxa ayna u muuqdeen booliisku inay xoog ku kala eriyayaan dadkaasi booliiska ayaa waxa ay sheegeen in dhowr qofi ay soo gaareen dhaawac yaryar islamarkaasina ay jiraan dad la qabqabtay
maxkamad ku taalla dalka masar ayaa dib u dhigtay ilaa iyo bisha novembar maxkamadaynta madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak oo loo haysto inuu ku lug lahaa dilkii loo geystay dad mudaaharaadaya sanadkii labada kun kow iyo tobankii kacdoonkii isaga lagu eryey qaadiga oo hadlay wax yar ka hor intii aanan dib loo dhigin dacwadda sabtiga maanta ah ayaa ka sheegay maxkamadda si weyn loo buuxay oo uu goobjoogna ka ahaa madaxweynaha la eriyey in isaga iyo dacwad oogayaashaba aysan weli soo dhammaystirin dib u egista dhammaanba caddeymaha dacwaddiisa oo ka kooban boqol iyo lixdan kun oo bog dacwaddan ayaa dib loo dhigay dhowr jeeroo hore mubaarag wasiirkiisii arrimaha dibadda iyo lix sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidamada ammaanka ayaa loo haystaa inay amreen dilka boqolaal qof oo reer masar ah
habeen wanaagsan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da goordhow waxaan idiin soo socda oon idinla socodsiin doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo marti noogu ah barnaamijkeena martida mikrofoonka isaga oo kaga hadlaya arrimo badan oo ay ku jiraan kala aragtiduwanaanshiyaha u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare cabdiweli waase waxaase barnaamijkaasi oo aad maqli doontaan aynu kasoo hormarinaynaa dhinaca golaha sare ee dalka kenya ee muslimiinta ayaa waxa ay cambaareeyeen falkii ay dowladdu ku xirtay mid ka mida madarasooyinka duleedka magaalada nairobi cabdulaahi siraad cismaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka golahaasi sare oo la hadlay v o e da ayaa waxa uu noo sheegay in muslimiinta kenya aysan go-aankaasi aqbali karin haatanna ay wadaan ololo ka dhana go-aanka dowladda ee la doonayo in lagu xiro masaajidada iyo madarasooyinka dalkaasi kenya qaarkood haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray cabdulaahi waxaana weydiiyey ugu horreyntii ku-xigeenka koowaad bal inuu sharaxo walaacooda arrinkan
arrintan waa arrin xasaasi ah arrin maaragtay fudud maaha cid kastoo muslimana waa wuxuu ka dankadsanayo sanayo marka arrinta ayadaa aad waanu cambaaraynana aad baan uga soo jeednaa waa tahay marka cambaarayntiinaas iyo walaaca aad qabtaan weli dowladda ma iska aragteen oo ma kala hadasheen dhabaha kale loo mari karo arrintan dawladda waxaan ka aragnay markay lahayn masaajidaan xiraynaa taasaan iska aragnay oo waxa suurtoobi kara maha masaajid in la xiro haddii aad dad u malaynaysaan inay arrimaha wadaan oo dembiyaalaa ay jiraan ayagaa soo qaban kartaan laakiin dishinka masaajidka ma xiri kartaan marka xagga madrasasiinkida hadda usoo rogeen taana waa iska arki doonaa kulley waxaan moodaa adduunka oo dhan meel ay ka dhacday institution baa la xirayaa meel maaragtay macada ama masaajida ama meel wax lagu caabudo waa la xiri laleeyahay waa markay ugu horeysadaan malaynaya hindigu ka dagahooda radicals hadday jiraan ama eastern hadday jiraan wax waa la xirayaa maana noqon muslimiinta keliya hadday kusoo dhaxkarinta iyada haddee taana waxaa weeya waa dagaal tooska oo lala galayo muslimiinta muslimiintuna ma qaadan doonaan arrinta ayadaa waxa ay qaadan karaan ama ogolaan karaanna ma aha waxaana dowladda kula u sheegaynaa ama haddana aan u sheegi lahaa macna waxaa wanaagsan waxa markii la samaynaya taariikhda in dib loo raaco si aad ogtahay waa n f d wadanka la dhihi jiray hadda kenya ka dirsan fitrannba laga rabaa laga qaaday sideetan iyo toddobana waxay tiri waan ka dareynaa kenya ma raacayno sababaha ugu weyna waxay ahayd tan oo kale ay ka cararayeen waa tahay diintiina lasoo faragelin doonaa xadiintiina la gaalayn doonaa waxaas way waxay diidanaayeen ay ka cararayeen marka waxaad moodaa arrimihii ay ahayn hadda dib noo xusuusinayaan daawii hore ay donkayaan cabdulaahi ee dowladda kenya horey waxaa ugu dhacay falal fara badan oo argagixiso waad la socotaa ee sanad ayaa kasoo wareegatay moolkii westageed mool markii la qarxiyey dowladdu waxay ku eedeynaysaa madarasooyinka iyo masaajidada in lagu maleego falalkaasi ka dhankaa amniga marka adinku ma jiraan habab kale oo aad bal dowladdii xataa uga qayb qaadan kartaan ammaankii in la sugo oo laakiin si kale aad wax u dhigi kartaan kasoko intaa leediin si gaara islaamka loo bartilmaameedsanaya
arrimihii hore dhacay ay dowladdu sheeganayso kullay dhibka uweyn anaga nagu dhacay community ummad ahaan soomaalida muslimiinta khaasatan soomaalida dhibkaa ku dhacay dee waxay shaqo kulahayn damaha dhowr ruux aa samaysa adduunkana waxaa weye qof hadduu dembi sameeyo qaab wadaareed lama wada samayn karo yani qofka wuxuu ka soo jeeday haybkaas in loo waayo dadkao dhan ama loo cadiyo maaha annaga asiga sida waan kasoo jeednaa mar walbana waan garab taagnaya dowladda arrimaha iyaga inay maaragtay aan la dagaalano oan ka hor nimaadno laakiin tan ay hadda wada annaga dhan bay naga dhigi karaan radical waxay leeyihin ina noqono sababtoo ah nin ogolaan kara canugaada yuuna aadin madrasiyuuna ka yin ma jirto diintiisa yuuna garanin ma jirto ma suurtoobi karto ma yeeleyno waxlaa qubali kara maaha wax la surxaa karana maaha marka waxa weeyaan umad badan oo dowladda garabka agneyd oo jecel wanaagga waddankan ayay ayagu carqaladeynayaan oo duurka u jirayaan marka waxyaalahaasoo kale inay ka yaansaan mar walbana waan u sheegaynaa maana naqaan ma arrimahan kama dhaadhacayaan nimankan waa tahay hadda wararku waxa ay sheegayaan in dowladdu ay rabto inay xirto ee, masaajido ka sokow ee, madarasooyinka wakhtigan la xiray marka maxaad uga gaashaamanaysaan cidaad la hadasheen cidaad is aragteen ma jirta
dowladda madaxdeeda waan arrin xagga masaajida haddana waan arki doonaa haddii la eegno laakiin waxa soconaya maaha sheekada ayada wax muslimiintu ay qaadan karaan maaha muslim haddii wax la sheegayo cidda ay ku tuuntayna soo qasayada dowladda ayadaa garan karaa habka loo qaban karo laakiin macaan idin madrasooyinka hadda maan xadayna ama masaajida maxdayna siaan wax socon kara maaha adduunka waxaa yaala xuquuqul maaragtay insaan baa jira waxaa jira madasuurka uu kuwa geliya waxaa doonta inaad caabudayso diintaada inaad la soo fargelinaynin fargelin toosa waa dayaan toosa haddana lagu qaaday sidaa meesha un baan u sheegaynaa dowladda
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka golaha sare ee muslimiinta dalka kenya cabdulaahi siraad cismaan oo khadka telefoonka iigu warramaya goordhoweyto
halkaad weli nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dowladda maraykanka ayaa si xoogan u cambaaraysay hadal lagu xumaadana ku tilmaantay khudbaddii madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas uu shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay taasoo uu ku sheegay in israa'iil ay dagaal xasuuq ah ka fulisay marinka khaza falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixintan
isagoo shalay ka hadlaya kulanka guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka dalbaday cabaas in la sameeyo waqti sugan oo loo qabto kabixitaanka israa'il ee dhulka ay ka qabsadeen falastiin sidoo kalena wuxuu ku eedeeyey israa'il dembiye dagaal in ay ku gashay intii uu socday weerarkii dhowaan ay la gashay xamaas marinka khaza
ولن نغفر ولن نسمح بأن يفلت مجرمو الحرب من العقاب waxaan maanta halkan ka cadaynayaa inaanu ilaawi doonin cafin doonin islamarkaana aanan u oggolaan doonin dembiilayaasha dagaalka in ay ciqaabta ka dhuntaan waxaan hortiina ka caddaynayaa in dadka reer falastiin ay ka go'an tahay xaqa ay u leeyihiin inay iska difaacaan gumaysiga qabsaday ee sinjinacaybka wada afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka jen bazaki ayaa sheegtay in ereyadaas si colaadeed ay yihiin kuwa aan markaasi wax soo saar lahayn ayna meesha ka saarayaan dadaalka la doonayay in lagu soo celiyo is-aaminaadii u dhexaysa labada dhinac master cabaas ayaa sidoo kale sheegay in uu u n-ka ama qaramada midoobay ka raadin doono qaraar ku aadan shaxda kabixitaanka israa'il ee dhulka ay falastiiniyiinta ka qabsatay
aad baad u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay
waa hagaag haatanna waxa aad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrafoonka daa'uud aweys ayaa barnaamijka martida mikrafoonka soo diyaariyey kana soo diray magaalada new york ee dalkani maraykanka
waa hagaag dhegaystayaal waa siday saare sheegtay kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka
kusoo dhowaada barnaamijkeena martida mikrofonka toddobaadkan waxaa marti noogu ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu ka mid ahaa madaxdii ka qaybgalaysay shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo haatan ka socda magaalada new york magaalada new york ayaan kula kulmay madaxweynaha oo barnaamijkani maanta marti inoogu ah kusoo dhow madaxweyne barnaamijka
madaxweyne marka ugu horeysa aad baan ugu faraxsanahay inaad aqbashay inaad nala hadasho haddaan nahay laanta afka soomaaliga ee v o a kuna soo dhowo barnaamijkeena marka ugu horeysa halkani waxaad u joogtaan waa shirka golaha guud ee qaramada midoobey dabcanna soomaaliya dana badan ayaa shirkan ugu jira maxaad inooga sheegi kartaa ilaa haatan waxaa idinka suuragalay intii aad joogteen shirka bismilah alxamdulilah aad iyo aada umahadsantahay daa'uud caadiyan sanad walba shirkan qaramada midoobe wuu dhacaa sanadkan waa nimiday arrimihii qaramada midoobay iyo waa u nimiday laakiin soomaaliya saddex muhiimadood oo waaweyn ayuu shirkan u lahaa mar waxay ahayday dee beesha caalamka kaalmo badan iyo garab istaagid badan ayay soomaaliya u samaysay marka in aan beesha caalamka dib warbixin u siino soomaaliya in ay kaalmadii iyo garab istaaggii la siiyey inay ka jawaabayso oo ay muxuu ahay wax ku qabsatay oo ay ididiilo leedahay oo ay soo socoto muxuu ahay inaan inaan la wadaagnay ahayday jamciyadda qurumaha ka dhexaysa midda labaadna waxay ahayday meesha aan u soconno iyo kaalmada weli aan usii baahannahay garab istaagga aan uga baahannahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo xubnaheeda ay ahayday midda saddexaadna waxay ahayd fursad dowladda soomaaliya ay kula kulanto dalalka caalamka oo dhan oo maanta meeshaan wada joogay iyo hogaamiyaashoodii oo si kale ay suurtagal ku tahay aanay jiri lahayn marka howlo waxaa jiray barbar socday shirka muxuu ahaa baryahan dhan oo soomaaliya ku saabsan oo ama bilateral dalal ah gaar aan ula kulmayna ah ama shir oo wada jir ah sidii kii shalay oo kale oo high levelka ahaay oo loo qabtay soomaaliya oo ay kasoo qayb galeen madaxda adduunka ee waaweyn qaarkood sida ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo kale iyo murubooyin kale oona lagu sameeyey muxuu ahay ballanqaadyo hor leh oo cusub oo soomaaliya loo sameynayo taasna ay daliil u tahay sheekooyinkai baryahan jiro ah soomaaliya waa laga daalay waa dad dagaal ku daba dheeraaday shalay adduunyada waxay muujisa soomaaliya in weli muxuu ah xiise loo haayo aan laga daalin lasii garab istaagayo wixii horey oo kaalmo jiray kaalmooyin cusub iyo la ballan qaaday marka dhinac walba markaa u fiirida shirku fursad weyn u ahaa soomaaliya soomaaliya meeshii ay ka timiday meesha ay maanta taagan tahay iyo meesha ay u socoto iyo maxaanku irahdaa adduunyada inaan u sheegno oonaan ka qarinin oon ku faanayno soomaaliya duruufaha dagaalka ee soomaaliya ay ku jirto nooca dagaalka ay ku jirto soomaaliya inay tahay model muxuu ahay guulaystay oo marka la barbar dhigo dalalka soomaaliya la mid ah iyo hantida iyo efortiga caalamka geliyey marka la barbar dhigo midda soomaaliya la geliyey iyo soomaaliya meeshay u socotay iyo waxay qabsatay waxaan leehay soomaaliya waa model kudaysi mudan oo caalamka aan usoo bandhigayna maanta arrimaha aan bandhigayna arrimahaasaa ka mid ah oo uun dee inaha aan kuu sheegayo soomaaliya meesha ka timid iyo meeshay joogto meeshay u socoto intaba muxuu ahay daboolaya shirkii sare ee arrimaha soomaaliya looga hadlaya waxyaabaha sida aadkaad khudbadaada ugu xustay waxaa ka mid ah in labada kun lix iyo tobanka soomaali doorashay ka dhici doonto beesha caalamkana khudbadahoodii ay taasi ku tirtirsiinayeen caqabado badan ayaa jira haatan ha noqoto dhinaca nabadgelyada dhulal waxaa jira wiil shabaab ay ka taliso waxaa jira in gudiyadii federaalka amaba gudiyo kaleo muhiima oo hawsha sida hore loogu dhaqaajiyo weli harsan marka ma isleedahay labada kun lix iyo tobanka waa waqti ku haboon waqti ku filan ayaa la haystaa in arrimahaasi oo dhan la fuliyo annaga qorshahaasi sanadkii hore aan dejinnay in laba kun iyo lix iyo toban soomaaliya in ay doorashooyinka dhacaan markaan dejinaynayna maanka waan ku haynay in caqabado badan iyo culaysyo badan iyo mashaakilaad inay jiraan laakiin waxaan aaminsannahay waxaasoo dhan waa laga wada hor imaan waa laga gudbi karaa waa caqabado laga gudbi karo dadaalkaasna waan ku jirnaa aragtidaasi saddex qaybood ay ka koobantay oo ah dibuqaabeynta constitution oo muxuu ahay final oo referendum loo qaado iyo arinta federalismka iyo xuduudeynta maamulka dalka iyo oo qayb kale ahayd iyo qaybta doorashooyinka saddexdaba constitutionkii iyo commissionkiisii iyo wixiisi waa socdeen shaqadooda waa socotaa labada qayb oo kale commissionskii loo sameynayay baarlamaanka ayay hor yaalaan sharciyadoodii inta kaleo ka dhimanna waa wacyigelinta dadka iyo dhaqaaqa dowladda ay u diyaargaroobayso waanan u diyaargaroonay waa wadnaa dalka ilaahay idankiisa ay muxuu ahaay wuu wada xoroobayaa inta badan hadda wuu soo xoroobay inta dhimanna muddada oo lagu jiro diyaargarowgaasi ee noo hartay wuu xoroobaya marka aad iyo aad ayaan ugu kalsoonnahay in maxaanku yidhaahday doorashooyin ay ka dhici karaan soomaaliya laba kun iyo lix iyo tobanka waa mustaqbal mustaqbalkuna dee ilaahay unbaa garanaya laakiin annagu waxaan qorshaynayna oo aan ku dadaalayna waa arrintaas dowladda soomaaliyana level kasta hadday tahay baarlamaankeeda iyo hadday tahay xukuumaddeeda iyo hadday tahay madaxdeeda kale intaba arrintaasi waa naga go-an tahay wixii muxuu ahaa juhdi u baahan tahayna waa gelinaynaa waana la gaarayaa ilaahay idankiisa
caqabad kale oo dadka ay hadal hayaan waxa weeyaan in hay-adaha amaba dawliga ee soomaaliya qaarkood aanu xiriir fiican ka dhexayn qaar waxa ay xataa qorayaan in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wada shaqayntooda aanay wanaagsanayn arrimahaasi maxaad ka horan lahayd wal arrimahaas horta waxaa keenaya dee duruufihii dalkeenna uu soo maray maxaanku yidhaahday dhowr iyo labaatanka sano kala aaminbaxa isxamashada fara isku fiiqfiiqa dhaqan soo jiray oo ahaa kii un bayna qaab ka tahan qabaa xukuumadda dhexdeeda iyo dowladnimada dhexdeeda in dadku ay askar noqdaan oo ay hal dhinac u wada jeestaan oo digtoonow dib u jeestan la isyiraha ka mid ma aha maamulka khaasatan duruufta soomaaliya maanta jirta ahay waa curin iyo afkaar cusub iyo aaraa cusub iyo ra'yaal maxaanku irahda cusub curintaasina waa lagu kala duwanaanaya in la kala ra'yi duwanaadana wax dareena iyo ceeb ay leedahay ma laha noloshay ka mid tahay dadku inay kala ra'yi duwanaadaan laakiin kala duwanaanshaha sida loo xaliya ayaa muhiima kala duwanaanshaha wuxuu keeni karaa in maxaanku irahdaye dee dhibaato iyo dhaawac iyo colaad xoog leh ay dhacdo iyo in kalsooni badan inta ka dhalata la isku sii kalsoonaada ilaa iyo hadda dowladda soomaaliya waxay ku guulaysatay mar allaale markii kala duwanaansha uu soo baxaba sida nidaamka sharciga iyo kalsoonida iyo soomaalinimada iyo isku tanasulka ay qabaan ayaan kusoo gudubnay haddana aadaan u aaminsanahay inaan ku gudbi karno arrintaas oo yani arrin lagu jabo oo dowladnimada u burburto oo dhibaata ay ka dhacda inaanay noqon karin shalay waa la kala ra'yi duunaaday maanta waa la kala duwanaanaya berri waa lasii kala duwanaan karaa ma u arka aniga wax caqabada oo weyn oo cabsi oo walwal ah inay jiraan waan kala duwannahay ana ama anagoo kala duwanaan wada soconaynaa wada shaqaynaynaa ama kala duwanaanshahaasi waxaan ku dhammaystiraynaa dhaqanka soomaaliga ee suuban iyo xeerarka dalkeennu maanta uu leeyahay intii ee suurtagala inaan isticmaalno haddii alla yaraa
dhanka dalalka dariska ah dowladda kenya dhowaan dacwad ayaad ka gudbiseen ku saabsan muranka badda ee kala dhexeeya soomaaliya mas-uuliyiinta kenyana waxay sheegayeen intaanu shirkaanu bilaaban ee golaha guud qaramada midoobey inuu dhici doono kulan dhexmari doono adiga iyo madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta arrimahaasi maxaad inooga ifin kartaa kulankaas ma dhacay adiga ee mister uhuru kenyatta
waxaan rabaa horta inaan u sheego dadka soomaalida iyo dariska iyo caalamka guud ahaanba annaga kenya laba daloo daris ahaan nahay choice aan ahayn ama doorasho aan ahayn inaan cilaaqaad fiican iyo wada noolaansho iyo saaxiibtinimo inaan samayn uun madkeenna wax maslaxadoo ugu jiro confrontation isqabqabsi ma jiro waa sida aan sheegayay aragti kala duwan ayaan ka qabnaa annaga iyo kenya xuduudda badda ah ee noo dhexayso xuduuddaas badda ee noo dhexaysaah annaguna sibaan u aragnaa inay noqoto ayaguna sibay u arkaan inay noqoto waa wada hadalnay dhowr mara intaasoo muxuuaha jeeraan isuunimadan ka wada hadalnay wada hadalkii wuxuun waa noogu dhammaan waayeen waa noo sahlanaan weyday waa kala duwannahay farqiga noo dhexeeya weliba aaduu u ballaaran yahay haddee isdagaalina mayno isdacaayaday mayno adduunyaduna dee caalamkan ka wada midnaha waxay samaysteen waxaa la sameeyey nidaam iyo xeerar markii kala duwanaansho noocaasi isqabsi noocaasi u yimaado lagu xaliyo haddii dee annagu intaan ishor fadhiisanay dhowr mar ay noo xalismi weyday meesha kale oo tallaabada labaadoo furan waxay ahaydeen maxkamadaas annagu maxkamaddii baan tagnay kenya col lama ihin cadaawo uma qabno wax badan oo wanaag oo soomaaliya u samaysay waa qiraynaa waanu uga mahad celina waanu uga mahad celinaynaa laakiin xalka arrintaani si uu u sahlanaado meeshaas isdacaayidayn halkii intaan isdacaayidayno ama aan iscaayno ama aan buuqi lahayn waxaan qabaa nidaamka xadaariga ee adduunka jirahay sida lagu kala baxa ayaa sidaas eeday meeshaasaan tagnay welina inaan wada hadalno oo aan xal si nabada oo walaaltinimo aan ku gaarno weli way furantahay albaabkaas sooma oodmin laakiin tanna muxuu ahay way jirtaa annagu intaasoo jeer oo wada hadalka uu socday oo dhan soomaalida soomaaliya unbaa baxaysay oo nairobi tegaysay waxayna daliil u tahay taas sidaan u danaynayna in aan muxuu ahay xal nabadeed aan la gaarno dowladda kenya intaasoo jeer ayaa wafdi farsamo oo soomaaliya ka socda oo wasiiro ay ku jiraan ay tageen nairobi si ay ula hadlaan ugala hadlaan saaxiibadooda muxuu ahay kenya arrintan laguma guulaysanin meeshaanay soo gaartay aniga haddana aad iyo aadaan u qabaa haddii maxkamadda ay xukuntana dee xukunka maxkamadda ee soomaaliya iyo kenya labadaba maxkamaddan ka wada tirsannahay inaan fulina waa ku qasbanaan doonaa laakiin weli optionka ah inaan si saaxiibtinimo ah isku afgaranana weli ma furna laakiin waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego soomaaliya xaq waxay u leedahay inay ilaaliso xuduudaheeda badaheeda biyaheeda iyo khayraadka ku jira intaba arrintaas markaa inaan ilaalino oo waajibka dowladda saaran ee dadka soomaaliyeed ee maanta jooga iyo jiilasha qarnayaasha soo socda imaan doona xuquuqda ay leeyihiin inaan ilaalino waajib ay nugu tahay ilaalmadii aan ilaalinayn ayaana meeshaas nala gashay haddana weli sidaas unbaan musamim ugu noqon ku ad adagnahay inaan ilaalino xaqa dadka soomaaliyeed u leeyihiin biyahooda iyo iyo dhulkooda haddii alla yiraa
dib haddaan ugu laabano xiriirka soomaaliya ee beesha caalamka horey waxaa u dhacay shirar badan oo soomaaliya looga hadlayay kaalmo loogu fidinaya taageero kala duwan loogu fidinaya haatan waxaa idinku soo fool leh shir ka dhici doona copenhagen denmark bisha november shirkaasi maxaa uu noqon doona mawduuciisa amaba waxyaabaha ugu waaweyn is leedahay waa looga hadli doonaa shirka copenhagen ee soo socdaay horta wuxuu daba socdaa shirkii brussels ee muxuu aha new dealka lagu sameeyey daba socdaa waa shir qiimeyn ah maalintii brusels la sameeyey iyo hadda sanad iyo jarjara kasoo wareegtay maxaa qabsoomay waa maxay caqabadaha jiro oo wixii la rabay inay qabsoomaan haddii ay qabsoomi waayeen sababtii u qabsoomi weysay iyo hadda sidee muddada soo socotahay loo fududayn karaa waxqabadkii marka horta shirku waa shir sidaasoo qiimeyna shir cusub oo hadda ballanqaad cusub iyo baleej cusub iyo lagu sameynaya midna ma ahan marka dee waana loo baahan yahay muxuu ahay shirar badanoo asiga dabeecadda shirka copenhagen oo kale leh ayaa hore usoo dhacay oo magaalada muqdisho intaasoo jeer lagu qabtay marka kanna waa mid weyn oo haddana mar kale caalamkii o dhan isugu imaanayo soomaaliya way sharaxaysaa wayna bresent garaynaysaa siday u aragto wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoominba iyo sababaha waxyaabaha qabsoomi waaye ay la qabsoomi waayeen waana laga wada doodayaa waxaana dib loo soo habaynayaa sidii loo dardargelin lahaa oo sanadaha soo socdaay wixii lagu talagalay sidii loogu talagalay inay u qabsoomaan ah marka shirka muhiimadiisu waa sidaas soomaaliduna way tegaysaa shirka haddii allayira
ugu dambeyntii ururka al-shabaab dagaal ayaad kula jirtaan oo goobo badan aad ka qabsateen haddana waxaa barbar socotay taasi dowladda war ay soo saartay oo in cafis loo fidinayo muddo afartan iyo shan maalmood cidda isa soo dhiibta dhinaca kale marka loo eego ma jira fursado aad wadahadal toos kula furtaan kooxda al-shabaab si dagaalkay u joojiyaan oo arrimaha jira wadahadal lagu dhameeyo sideedaba horta al-shabaab wuxuu ka koobmaa laba qaybood qayb waa soomaali qaybna waa ajnabi dabcan kuwa ajnabiga anaga waxba nagama dhexeeyaan inay dalka isaga tagaan dalalkoodii aadaan unbaa yaa naga dhexayso kuwa soomaalida ah fursad kasta oo suurtagal ah oo ay kula soo noqon karaan shacabka soomaaliyeed oo ay uga mid noqon karaan shacabka soomaaliyeed ilaan waa soomaali dalkan maahna dal kale caalamka ku leeyihiin ma jiro marka horta arrintaasi dowladda waxay ka tahay mabda waanan dhiirigelinaynaa intii suurtagal ah in maxaanku dhahda shabaab dhallinyarada jirta ay soo noqoto arrintaas dhiirigelintaana dowladda ilaa hadda tallaabooyin fiifiican oo idadiiro leh ayaa ka muuqdo hooyooyinkii waa kuwa hadda soo dhiiranayo dowladda u imaanayo dhahay wiilasheenii yaa meesha awal waxaa loogu sheeko xumaya wiilasha hadday soo noqdaan qoortaa laga wada jaraya hooyooyinka qaarkood ku dhiiraday soo celiyay ilmihii waan ka qaabilnay waanan muxuu ahay meel waxaan tababara iyo dhaqan celin aan u samaynaynaa si ay nolosha uga mid nolosha uga mid noqdaan soomaalida ee caadiga ah dee afkaarta xagjirnimada ah iyo kuwa shabaab ee dalka iyo dadka iyo diintaba aan lagu aqoonsanayn oo dowlad soomaaliyeed la aqoonsanayn oo dal soomaaliya layidhaah oo soomaalida u gaar inuu jiro aan la aqoonsanayn oo waxaas dee wax laga wada hadli karo oo maxaanku raha ma aha laakiin ciddii kale oo wax kala qabto nolosheedu inay kusoo noqdaan siyaasadda inay ka qayb galaan dalka inay muxuu ahay dibudhiskiisa ka qayb galaan dhammaan waa u furan tahay laakiin waxaan uga baahana waxay tahay dee dalkan soomaaliya layidhaah dadka soomaalida iska leh dad kalena lama lahan annaguna sida aan ku wada lahaan lahayna mar walba hadalkiisu waa noo wada furan yahay diinta soomaaliya dadka soomaalida boqolkiiba boqol waa islaam waa la garanayaa maanta in qaarkood la gaaleeyo qaarkoodna muslim fiican iyo muslim xun iyo gaal iyo loo kala saaray sax ma ahan waxyaabahaas farqiga unbaa yaa u baahan ayada lafsadeedana inaan kala hadalno kasoo tanasula aan dhahnaan diyaar u nahay dhallinyarada la khaldana waaba kuwaasa hadda soo bilowday soo noqoshadooda way socotaa ilaa idinkiis waan rajaynayna mustaqbalka inay socotaa
aad baad u mahadsan tahay madaxweyne barnaamijkeenna martida mikrofonka toddobaadkan waa naga intaa waxaa marti noogu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka mid ah madaxweynayaasha ama hogaamiyaashii ka qayb galayay shirka golaha guud ee qaramada midoobey weli ka socda magaalada new york ee dalkan maraykanka
aad buu mahadsan yahay daawud aways oo barnaamijkaasi martida mikrofonka nala socodsiinayey haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahre cila nuur
wanaagsan dhegaystayaal mar kastoo aynu kulannaba waa barnaamijkii caweyska washington oo hadahan oo kale aad ka maqashaan laanta af soomaaliga ee v o e muddooyinkan dambe ee ay dadka soomaaliyeed daafaha caalamka ku kala baaheen arrinta aan wax lala yaabo ahayni waa in caruurta wadamadaasi ku korta amaba ku dhalata ay si fudud ula jaan qaadaan nolosha iyo dhaqanka waddanka ay joogaan waxaan doonaya inaan tusaale u soo qaato sheeko hadda ka hor aanu idaacadda v o a ka sii daynay muddo lix sano ka hora oo mar walba qaar ka mida dhegaystayaashu ayna soo xusuusiyaan cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a oo sheekadaasi qoyska ay ku dhacday isagu la kulmay islamarkaana sheekada waagaasi hore idaacadda ka sii daayey ayaa caawana istuudiyaha igu weheliya cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijka dee inta badan dadku markay arrin dhacday maqlaan waxaa laga yaabaa in qof kasta oo sheekadaasi sii sheegaya ama dad kale usii gudbinaya inuu wax ku daro ama wax ka dhimo sidaad ogtahayna dad badan baa nala soo xidhiidha oo sheekadaasi xiisaynaya amaba ku murmay iyagoo doonaya in la kala saaro bal ka war haddaad caawana xasuusiso sheekadaasi ku saabsan wiilkeeda soomaaliga ah zahra sheekadani waa sheeko run oo ka dhacday magaalada minneabolis wiilka ay sheekadani ay ku dhalatayna iminka waa ilmahan jira ee sagaaliyo tobanka ilaa labaatan jirka maraan booqasho ku tegay minneabolis bilowgii labadii kun ayaan sheekada la soo kulmay oo aan reerkiisii iyo dabcan hooyadii laftiisa ay iga sheekayso oo sheekada aan kusoo ogaaday oo waxay ahayd wax gacanta laga saaraya ma ahayn wax dhagahan kusoo qaatay waxaa laga yaabaa dad badan oo iminkana dhegaysanaya inay waagaa intay maqleen bahashu faafto la yidhahdo horaan u maqlay waana sidaa waxaan u leenahay lix sano ka hor ayaanu sii daynay haddaan marka sheekada aan dib ugu soo noqdo faalladeedii sheekadani waxay ahayd waa taqaanaayo ilmuhu saad uga sheekaysayba meesha ay ku koraan iyo dadka ay la dhaqmaan iyo ciyaalka ay la joogaan ayay ku dhaqan yihiin ku af yihiin oo ku tarbiyad yihiin wiilka soomaaliga ee ku dhashay maraykanka waxaad ka filaysaa uun inuu john iyo rey iyo iyo jackson iyo ciyaalkaa ula cayaarayo himiladooda yeesho dhaqankooda yeesho inankan yar marka aanu ka sheekaynay iminka ayaa maalin walba wuxuu maqlaa ciyaalkii saaxiibadiisa oo ka sheekaynaya ee yaroo heystaan sida eyga u soo kaashiiyaan sida eyga ay ugu maydhaan sida obses buu ku noqday isaga laftiisa wuxuu yidhi walle meeshaas waxbaa ugu dhaafaya ay la-aan baa meesha kuu yeeshiisin wuu soo noqdaa hooyadii buu wuxuu idhahdaa hooyoy haa inan friidaa tahay leedahay ee maxaa doonaysa waxay leedahay wuxuu leeyahay hooyo wax kale kaa codsan maaye inaad ay ii iibisaan doonaya markaas waxay leedahay wagar war ma adaa ay doonayahaa soo ma ogdaan wiil muslima tahay soo dugsiga haddaanan sheekha kuu sheegin oo wadaadkii aanan kuu sheegin malcaamada dugsigaa la geeyaa sabtida axadda sabtida axaddana wuxuu ugu tagaa sheekh xasan oo ushiisa wata
horta cabdiraxmaan oo kaa dhex gale soomaaliyada waxaynu ku naqaanay macalimiintu inay ula soo qaataan oo ardaygu uu kasii baqo usha macalinkiisa maraykanka de adaa naga badiye weli ushii miyay macalimiintu soo qaataan kuwa macalimiinta dugsiyadu dhaqankiiba madaxooda ku taagan waxa uu marka horeba ku talagelaya quraanbarista ka sokow inuu tarbiyeeyo usha hadduuna xataa ku dhifanin wuu iska sidanaya oo qaar badanoo xataa maraykanka jooga iyo toronto ayaa ilmihii laga eri laga joojiyey quraankii markay garaaceen sidii soomaaliya loo garaaci jiray ciyaalka marka ilmaha halkan ku dhasha ee ku korana waxay u tagayaan macalimiin loo soo tarbiyeeyey oo loo soo tababaray in ilmaha ay soo jiitaan oo de intaas hani ida ku haya swiin ida ku haya oo nacnac siinaya oo uu haystaba fasalkaas adduunka ugu jeceliy oo boqorka ka yee marka markii lagu soo qaado markii la yidhahdo shaqasan baa lagu geenayaa dib uu guray wiilka wuxuu weydiista eygiiba marka ishaxasan laydhaha buu iska joojiyaa sidii siduu iskaga ahaa mar kaleo haddana kusoo wareega waa iska ilmo waxay moog tahay haddana maalinta dambaa rey oo saaxiibkiisaa wuxuu leeyahay alla haddaad arki lahayd eyga yaga maalin dambe hooyo wuxuu yidhi bal aan rey la soo joogo xoogaa islaantu halkii wuxuu doonaya moog tahay waxaa loo ogolaado ciyaalka inuu maalin iyo la soo cayaaro waaba ka eygii ka soo helay oo la soo cayaaray isagoo aan meel la qabto lahayn oo markaan ay ka go'antay inuu hooyada dhacsiiye in ay u iibiso oo xataa fikrado cusub u sida ayuu islaantahooyadii maalinta daba u yimid markaasay tihi haye maanta maxaad la caboontay waxaan waan kuu sheegay buu yidhi aniga waa inaad ay ii iibiso maana wax kaloo jira male markaase waxay leedahay hadda ka hor baan kuu sheegay wiil yahow qur-aan baad barataa wiil muslinaha tahay dhaqan baad leedahay ha ku dayanin ciyaalkaa gaalada markaasuu leey hooyo markaa hadday saa xaajadu tahay maad ay muslina ii iibisid
haatanna waa sheekadii adeegto iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
qofkii nooli wax kasta waa arkayaa waa mid aanan marnaba maalinkan maanta ah meesha ka sugayn hadalka markaad i weydiinayseen wax kasta waa istusay marnabase waxaanan meesha keensan horteydana aan iman taad leedihiin mase xuma oo haddaba waxaad i leedihiin cabdi cartan baa idin dhalay hooyadiinna waa qoftii sidaan ogahay loo xumeeyey allow ku magan walley adduunyo sidaad moodaysid ma aha maxaa ruux wax ismoodsiiyey oy u ahaan weysay siduu u qorshaystay maxaa mid wad sugayey dhiman waayey maxaase wad aan la sugayn layskala kulmay allow ku magan war maxaad tidhaahdeen maxaad ka sheegi cartangafyey nasiib buusa lahaaye filimaayo inuu gaf dambe u noqon doono balse yaanan iska qardajeexini isagu arrinta ma ogyahay maye wax uu ka ogyahay ma leh annaga naftayada adigaan kaa saxsanaynay gurxan baa ku qanciyey odaygii idiin saxaye hooyadiin sawtaan tilmaamaya ma aha magaceedu waa maryan haddaanan gafin sugullaa mala awaalay waa sidaad u sheegtaye waxaynu yeelayno aynu isla meel dhigno sidaynu odayga arrintan ula socodsiin lahayn waa inaynu ogaannaa in loo baahan yahay inaan lagaga naxsan ee tartiib iyo iyadoo kaftan loo hoosgelinayo loo sheego mise ma aha adeer gurxan baa soo jeediyey maandhe taasi waa sida aad dadkiinnan dambe qabtaan ha yeeshee annaga waaba isaga naxsannaa farxaddaas oo kale waxaadse yeelaysaan horta aniga igu daayo aan u sii taataabtee dabadeedna mar una soo kormeera si aynu isula wada eegno mise sidaa ma aha sugulla ayaa isna ku taliyey idil oo cabbaarahanba inay hadasho dhowraysay baa tiri adeer waa sidaas aad u sheegtay balse ha ilaawin inaadan kaga naxsan haddana ina keena inta layswada dhugtay baa la kaagacay waa la sii ambabaxay iyadoo xaggii cisbitaalka loo sii jeedo sugullaka sidii waa dhakafaarsanaa hunguri baaba isaga laftiisa galay oo dadkani ugama duwanayn dad uu dhalay maadaama saaxiibkiis ay isku dhintaan awoowo aan la filayn u noqday guud ahaan labada dhanba mar waa faraxsanaayeen mar kalena waa naxsanaayeen hadba inta lays eego baa qosol si ah hoosta laga xadayey sugulla waxaa ka soo hartay madax ruxid iyo afmaroojin sidii isagoo wax uu qaadan waayey arkay ama maqlay wax la sii socdaba iyaday casar dheer tahay waa cisbitaalkii la tegey markii la gelayey baa gurxan yidhi adeer waa sidaan isla aragnaye adna waad u sii tegaysaa adoo meel cidlo ah la tegi doona waxaana fiican baan filayaa adoo inta soo haga beeraha hoose la yimaada si uu isna isaga leebsado annana aanu dabadeed idinku nimaadno goobtaas mise sidaas ma aha adoon su'aalba gelin waa sidaase horta intaad meeshuu yiidh i tustid meelahaas naga ilaasha cabbaar markaad joogtaanna noo imaada sugullaa kula dardaarmay sidii baa la yeelay sugulla cartan buu u tegey labadoodii kalena duurkay galeen idil intay walaalkeed siday la faqaysa afka u soo dhowaysabay tidhi waxaan ka baqayaa in odaygani hadda waaladan yahaye ay arrintani uga darto darnaan baad sheegaysaaye anna waxaan ka baqayaa inuu kaba xanaaqo oo ka qoomameeyo waxaynu tarray kadib markuu ogaado xaaladan dadka gaar ahaan odayadii hore oo isaga iyo dhiggiisu ay ka dambeeyaan qaar baa dhagxana oo meeshay qabsadaan iyo waxay goostaan aan laga loodin karin wax kastoo la soo darsa marka waxaan rajaynayaa inuusan kollay waalidkeen inkirye innaga ina inkirin midda keliya ee aan filayo inay xiri karayso waa baahida uu qabo iyo itaaldarnaanta haysa gurxan baa maleeyey sugulla siduu u sii ordayey buu waxba ma joogjoogsane cartan oo iska jiifoo aan weli hurdin u tegey warhaye cartan sugullaa yidhi waa nabada balwaran sow maanta si fiican uma soo qadayn wanaaggan kuu sheegayayse ninkan isaga ah sow kumaadan arag cartan baa la soo booday waxaad yeelaysaa taa lagaba weyne bal inakeen adna iska soo layrso sheeko weyn ama warwar ka tegay baan kuu hayaaye aan meelaha cidlada ah tagne sugullaa uga argagixiyey armaad tidhaahdaa dhowrkii halaad baa ama dhumay ama la dhacay aniga wax kaloo sidaa ii damqaya ma jiraane cartan baa yidhi allow nimaan wax ogeyn ha cadaabin wargeel iyo ciise ha lahaane bal inakeen adaa markaad maqashid ama waalan ama biskooni cartan waa kacay oo inta dacaskiisii dhulka ka haabhaabtay gashaday horay baa laysu sii raacay wiishkii allaha inooga dhigee bal soo daa markaa cabtan baa yidhi soo daayaye maxaad odhan lahayd haddii takhtarkaagu yahay nin aad awoowo u tahay oo weliba awoowanimadu way kala jirtaaye uu yahay ina cabdi cartan ayna dhashay hooyana u tahay maryantaad garanayside goobtaad ogeyd ku kala dhimateen adoo weliba kaa dashay ee cabdi ahaa waa takhtarkaaga aabbihiiye ku dayriyey sugilla oo weli hadalkii wata baa cartan oo dab laga shidayo inta sugulla haabta yidhi afkaaga caana lagu qabaye maxaa tidhi ma hubtaa arrinta mise waad iska leedahay xaqiiq ma tahay yaa soo caddeeyey arrintani waa mid hubaal ahoo lagama laabtaan ah waa sidaas aan kuugu sheegaye ku talagal sugulle ayaa ku adkeeyey
hagaag dhegaystayaal haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waxaan idiinku wareejinayaa falastiin axmed iimaan oo dhowaanta magaalada jabuuti waraysi dheer oo dhinacyo badan la kula yeelatay fanaanka cabdinuur allaale cabdinuur waxaa jira in wax badan ay soo laabteen toddobaatameeyadii heesahii la qaaday waxyaabihii aad ka hadlayseen in maanta qaarkood la arko markaad dhegaysataa isweydiisay talow heestan ma dhowaanaa la duubay markaad ku noqoto kaydkaagii heesaha ama inta hadda aad xasuusatay fanaaniinta kale ay qaadeen maxaa ka mida heesaha sidaasoo kale adigana xusuusta kuu geliya runtii falastiin horta arrimo badan baad adiga laftigaaga hadda la socdaa howlahani heese badan baa jira heeskan ay faadimo axmed dhimbiil qaaday tira adduunyada way ragaaday rag iyo dumar laysma dhaamoo riyaa lagu wada jiraaba orjinaalkaduya riya lagu wada jiraa beerta waa markii xaggaa dib loo duubay baa beerta laga dhigay laakiin rag iyo dumar isla dhaamo laysma dhaamoo riyaa lagu wada jiraa
Yeah.
kaas waa ka mid oo maantay socotaa dee inan baartoo ka hadasha maanaan lahayn inan yani inan hor joogsato oo iyadoo bilaashalmada maanaan lahaan jirin waalid bay ku xidhnaayeen inamada lafdigoodu hablahooda way respectayn jireen ixtiraam gaaray u lahaayeen marka dhaqanka meesha ka baxay tilmaamaysaa meesha heesu waxaa ka mida heesan saddex toddobaatankii qaaday oo aadna faarax samatar lahaa oo dee dhibaatooyinkan maanta lagu hayo ee nimankii tusbaxanoo sida ay wadaan wadaadadu ka wadaan
cadmaybadu waalato halkii wayna dhigay ka timi hadmay wardigiyo tusbaxa wadaadadu taadiyeen wanaaggii hadmuu lumoy walaaluhu kala dhinteen waxyeeladan dhacay maqleen miyaan waan tuubayaa sawwaraabayaal qatanaa wax badan wayila uma diran
marka tusbixii in la daadinayo saddex iyo toddobaatankii baan sheegnay oo shaqo kale la qaban doono qoryo lagu bedeli doono marka waxa weeye dhaqannada laga tegay ka mid ahayd wadaadku ka laga dambeeyuhaa ka ummadda diinta ku hanuuniyuhaa ee kitaabka degta ku situhaa laakiin baasuuka in degta lagu qaato kitaabka in halkan laga laalaadiyo dhaqan nooma ahayn waa dhaqanada tegay bay ka mid tahay
waxaa ku jirtaa hadda mararka qaarna dad badan ay kaa daawanayeen barnaamij heesaa hirgalay oo kale ah fanaaniin da'yaraa heesahooda kusoo bandhigayay barnaamijkaasi dareen sida uu ku geliyay dhanka fanka markaad fiiriso muxuuse soo kordhiyey
runtii barnaamijkaasi ani keligay maaha jamhuuriyadda jabuuti oo dhanba dareen gaaru geliyey madaxii mijaba wakhti loo baahnaana uu soo baxay run ahaanna waxaa iska lahaa fikradda dee daarektarka idaacadda cabdulqaadir oo fikradda iska lahaa isagoo hawshiisii dhammaystay oo soo dhammaystay oo annaga nagu casumay fanaaniinteedu yidhi bal dee ninkaa maanta dalkii joogee waxna kala saari karee unagu waan ku hambalyaynayaana fikraddaasi aw keenay run ahaana anana sidii waajibkayd baan uga baxnay waxaad moodaa isbedelka aw dalka ku dhigay barnaamijkaa yari ilaa hadda ilaa hadda waan qaadan lahay markaan bilownay siduu noo ahaa iyo markaan dhexda maraynay habka u maray boqol qof baa ka shaqaynaya oo idaacadda jooga oo kamaramaano ah oo sawirqaado ah oo tariigshida ah waa boqol qof oo idaacaddu leedaho oon fanaaniinhayn baa ku jira habeen walba ku jira oo shaqaynaya aad iyo aad waxaan ula yaabay aniga laftigayga cabdinuur ahaan markaan iska hadlo intii fan laygu yiqiin waxaa ka badatay intii jaan talaanga yareen hor fadhiyey barasho labaad baan dadkii u galay oo dee anoo lamooda inaan suuqa ka baxayba ayay dadkii dib ii xasuusisay inuu cabdinuur joogo weli oo aad baan ugu mahadnaqayaa barnaamijka ninka nagu xasuumaya direktarka idaacadda iyo dee ciddii kale hawsha la wadayba iyo intii ku gacan siisayba waan ku hambalyaynayaa runtiina dhalinta meesha nagu soo martay oo ahayd ugu horraysii tartanka soo martay ilaa shan boqol way ku dhawaaneen shan boqoloo qof baa wiig keliya gudihii ku soo dhigtay warqadihii inay ka qayb galayaan wakhtiga dee aan qabanay ee barnaamijka ugu talagalay daarigtarkuna uu gaabnaa markaa labaan u kala jaray iyuu kala jaray laba boqol iyo kontona la marya buu yidhi iyadoo labadii afba ku jiraan dee caanfarta iyo soomaaligeed marka waxban ogaanoo kale fankuba jamhuuriyadda jabuuti in ay qof kastoo dhashaaba heesi karo taan ku ogaanay wey qof dee naxaya mooyaane naxdin mooyaane qofaan heesi karin oo durbaanka la socon laguma jiro allayle nin keliyaa ku jiray wax intuu aamusay oon durbaanka la socon karin laakiin labada boqol iyo konton kuba durbaanka way la socdeen waana heesi karayeen cod macaanin bay ku kala tegeen iyo yacni iyo adkaysi ila qofka maanta ku yimid ee intaasoo fanaanoo weligood t v ka daawanaysa aad soo horfariisat naxdin gaar uu leeyahay weliba bilaamiisigna ku hees lagu yidhi su-aal saana kuu soo eegaya naxdin gaaray ku tahay intii codka macaanid way hadhay ee badnayd oo suuqi gale laakiin nasiib sideedanaa u yeeshay
maxaa ku xulanayseen marka fanaaniinta waxaa lagu xulanayaa horta cod baa lagu xulanayay durbaan socoto durbaanka iyo codka codku maahan ku maanta jooga fitiir ku hadhow toole wadi kara ilaa dee duu ilaahay caafimaadka u daayay iyo cimrigu dheeraado labaatan sano dalka fanaan usii noqon karaa dalkuna uu baahnaa inuu fanaan usoo baxo maanta waayo fanaaniin badan baa ka baxday fanaaniin cusub oo niman gabdhaha ka badan laakiin raggu uu ku yaraa inay fanaaniin badan dalka usoo baxaan dee wadankaaba u baahnaa marka ridmigaan eegaynay waxaanaan eegaynay codka iyo qofku siduu midhaha usoo tabinaya dee waxaa jira hab loo sheego dabeedna sideedana calaf u yeelatay sideedii meel fiican baa lagu hayaa tababar bay ku jiraan mushaahar bay qaataan waxaan u malaynayaa dee inay noqonayaan kuwa dib u sii wadi doona fanka arrintaasi arrintii ugu cajaayib badnayd ee aan la kulmayntaan fan ku jiray ayay noqotay cabdinuur markana aanu ku yaranasanno mid ka mida heesahaaga aan dhegaystayaashuna bal hanala dhegaystaan
waa hagaag barnaamijkaasi caweyska washington iyo sahre cidla nuurna intaasi aynu kaga gudubna halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan ciyaarihii
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa qadka si toosa ugu jira waryahayaga magaalada minneabolis aalana sboortiga ama ciyaaraha nooga faallooda maxamuud mascade maxamuud waad maqlaysaa bal wararkii ugu dambeeyey xagga ciyaaraha
aad baad umahadsan tahay horyaalka ingiriiska haddaan wakti uhayno ayaan guud mar ku samayn doonaa colaadow kulamaad u xiiso badan ayaa goor dhaweyd soo dhammaaday inkastoo haatan arsenal iyo tottenham ciyaarta dhex maraysa ay saddex iyo labaatan daqiiqo socota eber iyo eberna ay marayso haddii aan ku hormaro liverpool oo magaalada liverpool everton kula ciyaaraysay oo koox ay isku magaalo ka dhisan yihiinna hal iyo hal ayay ku kala baxeen oo sagaashankii daqiiqo markii ay maraysay ayaa liverpool la bareejiyo ciyaaryahanka la yidhaahdo jack yalka uu difaaca uga dheela kooxda everton ayaa gool bareejaha u saxiixay sidaana hal iyo hal ayay labada koox ku kala baxeen chelsea waxay dubatay aston villa oo saddex yeber ayay ku suudaartay crystal palace leicester city oo toddobaadkii hore manchester afka ciidda u gelisana laba yeer ayay ku qabatay hall city waxaa gurigeeda afar iyo laba dusha u saaray manchester city manchester unitedna dirqi ayay kaga badbaaday westham united oo ciyaaryahan wayne rooney oo laad ku kala gooyey mid ka mid a ciyaartoyda u ciyaarta westham ayaa ciyaarta banaanka lagaga saaray sidaana waxay manchester sagaashankii daqiiqo ku dhamaysatay ilaah u ciyaarta naga dhamee laba iyo hal ayayse ku awood sheegatay southampton queen park rangers ayayna dirqi kaga fakatoo laba iyo hal ayay ku badisay sunderland iyo swan cityna waxba iskama aanay dhalin oo eber iyo eber ayay ku kala baxeen colaado maxamuud markaad fiirisay ciyaarahaasi aad ka sheekaysay ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee sida aadkaa loo filayey iyo sida loo kala badiyey kooxii waaweynaa ee beryahan badisku uu ku socday hadday noqon lahayd ciyaartii kalin kaabka loo yaqiinay ee hadda la bedelay magaceeda iyo ciyaaraha kale ee dalka ingiriiska ee horyaalka ka midka ah sida hadda aad xustay bal ciyaarihii ugu wanaagsanaa iyo sidii loo kala badiyey gaar ahaan waxaan ka hadlayaa kooxihii waaweynaa ee dhinacooda dhulka la dhigay iyo haddii ay soo kabteen aad iyo aad kooxii waaweynaa dabcan saan sheegayaba manchester dirqi waayadaa ku fakanaysa oo waxaad moodaaba guuldarooyinku maalmahan inay hoy u ahayd inkastoo haatan saddex dhibcood siday doontaba ha ku keentay ee ay qaadatay laakiin manchester city ayaa iyadu awoodeedii muujinaysa chelsea sidoo kale laakiin kooxda ilaahay hadda lala yaaban yahay sanadkii horena aad ka wanaagsanayd sanadkanna aad moodaba in gobolkooda uu sii dhacayo waa kooxda liverpool oo siday iskaga iibisay ciyaaryahankii qaniyada badnaa ee louis suarez aad moodaba kooxdii inay soo kabsan la-dahay marka liverpool iyadoo uu ekaydba inay galab inay galabtay badin kartay ayaa sagaashankii daqiiqo gool laga dheliyey stephen g ayaa iyaga gool bluziona u dhaliyey marka liverpool inkastoo stephen girard uu dagaalamayo isku dayayo in uu kooxda xabadka ku qaato haddana way adag tahay in liverpool ay ilaahay hadda inta ciyaaraha la ciyaaraya ay banooni qurxoon soo bandhigto laakiin kulanka la hadal hayay dadku ay sugayeen ilaa iyo haddana weli la daawanayo waa kulanka dhex maraya arsenal iyo sottenham oo ah laba kooxood oo ka wada jira magaalada london isku xaafada aada isu neceb xataa taageerayaashoodu aanay isjeclayn ciyaartooydu ay ciyaarta ka hor mataqaanaa kafta dharaalay sameeyaan marka labada kooxood waxay maraysaa ciyaarta haatan labaatan iyo lix daqiiqo eber iyo eber ayay maraysaa inkastoo arsenal ay fursado heshay gool ku dhalin kartay sidaasi lamid a tottenham iyaduna fursado ay goolal ku dhalin kartay ayay heshay marka guud ahaan waxaad dareemaysaa coladow inay tahay ciyaartu mid aad iyo aad u kulub
aad baad u mahadsantahay maxamuud wixii warar ee kusoo kordha cayaarahaasina barnaamijkeenna cayaaraha toddobaadkan maalinta isniinta ayaad nagu soo gudbin doontaa iyo barnaamijyada ka horreeya haddii allah awooddi la ogolaado haatanna haatana dhegaystayaal aan ka codsada saaro stuudiya igu welisa qodobadii warka ugu door karoonaa hal iyo laba waa hagaag dowladda soomaaliya ayaa lacag gaaraysa laba malyan oo dollar waxa ay dul dhigtay hogaamiyaha cusub ee ururka al-shabaab axmed cumar abu cubayde cabdiraxmaan maxamuud tuuryare madaxa hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa v o e da u sheegay in hay-addu ay hal malyan oo dollar ay siinayso qofkii ama kooxdii keenta xoog sirdoona oo lagu khaarijinayo hogaamiyaha cusub ee al-shabaab tuuryare waxaa kale oo uu sheegay in sidoo kale ay ballan qaadayaan in laba milyan oo dollar la siinayo qofkii soo sheega xogta sababta in lasoo qabto ah hogaamiyaha ururka al-shabaab si cadaalada loo herkoono dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa shalay waxa ay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose dhagax ku dileen haweeney soomaali ah oo soddon iyo saddex jira ururkaasina waxa ay sheegeen inay gogol dhaaf samaysay gabadhaasi booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa waxa ay xireen tiro badan oo arday mudaharaad dhigaya kuwaasoo ku sugnaa xarunta dowladda booliiska ayaa waxay isku dhaceen marar badan dad dibadbax dhigaya mudaharaadkaasi kuwaasoo xoog ku dhaafay albaabka ammaanka aadkiisa ammaankiisa aadka loo ilaaliyo si ay u galaan afaafka hore ee barxadda weyn ay ku yaalaan dhismayaasha dowladdu ay leedahay booliiska ayaa isticmaalay basbaaska dadka ilmada looga soo daadiyey sabtida maanta si ay u kala eriyaan kumanaan dado mudaharaad dhigayay aad baad mahadsantahay saara idaacaddeenni fiidnimo oo anigoo maxamed colaa xasan iyo saare cabdi axmedn la socodsiinayeen intaan kulmayno caawa berito marka ay tahay saacadda afrikada bari lixda iyo barka waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.